bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal khudbadda warka caawa aad ku dhegaysan doontaan kuwada ugu door kulan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasha rasmi ah ku tagay dalka etoobiya mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle oo kormeer u tagay cutubyo cusub oo ka mid ah ciidanka daraawiish ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo kormeer ku tagay xarumaha wasaaradda amniga gudaha iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda guddiga arrimaha gudaha aqalka sare oo kulan loogu hadlayey xalinta colaada sokeeye la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka wararka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan magaalada los angeles ee dalka maraykanka oo xaalad caafimaad oo deg deg ah loogu dhawaaqay qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hoddo ee beenuqadro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkooran markan waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaara dalka etoobiya halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo xubna ka tirsan golihiisa wasiirada iyo madaxweynaha iyo wafdigiisa si weyn ugu soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada adis ababa madaxweyne xasan sheekh ayaa safarkan etoobiya ku tagay kadib martiqaad rasmi ah uu ka helay ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed ujeedka safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya etoobiya ayaa wuxuu yahay xoojinta xiriirka labageesoodka iyo horumarinta danaha wadajirka ah ee labada dal mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle ayaa kormeer ugu tagay cutubyo cusub oo ka mid ciidanka daraawiishta maamulka warkani maxamed xuseen ayaa inoo eegaya
wasiirka wasaaradda amniga dowladda hirshabeelle mudane maxamed cabdiraxmaan khayre uu weheliyo taliyaha ciidanka booliska dowladda hirshabeelle gaashaanla sare xasan dhicisow xasan ayaa maanta kormeer ukuurgelid ugu tegay cutubyo cusub oo loo carabinayo ka mid noqoshada ciidanka daraawiishta hirshabeelle kuwaas oo bilooyinkii ugu dambeeyey uu tababar u socday wasiirka iyo taliyaha booliska ayaa u guurgalay xaaladaha cutubyadan cusub iyagoona warbixino ka dhegaystay macallimiinta tababarka bixinaysa kuwaasoo la wadaaga duruufaha ciidamada cusub iyo sida ay uga go-an tahay inay qayb ka noqdaan difaaca deegaanada hirshabeelle ugu horeyn mukhtaar dhagay oo ka mid ah macallimiinta xerada tababarka dowladda hirshabeelle ayaa ka warbixiya tababarka u socda cutubyada cusub ee loo diyaarinayo ka mid noqoshada ciidamada daraawiishta hirshabeelle halmaantoo sabdiya ciidanka tababarka hirshabeelle lagu soo booqday taliyaha booliska hirshabeelle iyo wasiirka amniga hirshabeelle booqashadaas oo aan uga mahad celinay sida quruxda badan lahay noogu yimideen ciidanka dhallinyarada tababarka ku jirta dhallinyaradana waxay tababarka ku jiraan muddo saddex bilooda wakhtiga iyo barnaamijyadii ay soo qaateenna waxay ahaayeen dhallinyaro aad u firfircoon oo aad u jecel inay maaragtay ciidanka ka mid noqdaan marka tali soo dhowaada adiga iyo wasiirkaagu nala warrama waxaad noo sheegi lahaydeen wixii fikira wixii aad noo wadaan waana ku mahadsantihiin taliyaha booliska dowladda hirshabeelle korneyl xasan dhicisow xasan ayaa bogaadiyey macallimiinta iyo ciidamada cusub isagoo sheegay in looga fadhiyo marka uu tababarka u soo idlaado inay qayb ka noqdaan la dagaalanka khawaarijta run ahaantii macallimiinta in soo tababarto tababarkan saddexdan bilood tababarkiina sidaysana waa u mahad celiyaynaa adinkana waa idin mahad celiyaynaa tababarka aad qaadateen waa arkayna tijaabadiinna baroobadiinna aad iyo aad aad u fiican tihiin waxaan leehay marka taas waa ku mahadsantihin taas kadib waxaad tihiin ciidankii dowlad galbeedka hirshabeelle waxaan u maleeyaa inaad tihiin waa dafcaddii shanaadaad naqaysin idinku afar dafcadoodoo kale idinka horraysa saddex dafcadood waxay ahaayeen ciidanka booliska ahoo saldhigyada iyo loogu talagala qaybaha laba dafcadoodna waxay ahayen ciidanka daraawiishta dafcaddii idinka horraysana daraawiishtay ahaayeen adinkuna dafcaddii shanaada ugu dambe oo daraawiishta adinkuna tihiin waxaa rabaa marka inaad ogaatiin ciidankii loogu talagalay hirshabeelle inay wax ka beddesho aad kow ka tihiin daraawiishta waxaad ogtihiin waxaa loo tababaraa booliska kale waa ka duwanaa tababarkeeda booliskana inay saldhigyada ka shaqeeyaan bulshada dhex galaan dadka ay soo dhoweynaan loogu talagala laakiin daraawiishta waxaa la rabaa inay ka shaqayso shaqadoodu waxaa waa inay la faltamaan oo ay la howlgalaan ciidanka militariga waxaa loogu talagalay inay argagixisada dalka dhibaatayso dagaalladan uula jiro ciidanka ka qayb qaadan lahayaati wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle mudane maxamed cabdiraxmaan khayre oo dhankiisa la hadlay cutubyada cusub ayaa sheegay inay qayb ka noqonayaan difaaca deegaanada hirshabeelle kii u dambeeyey ee tababarka ee ugu soo baxa dowladda hirshabelle ayaa tihiin waxaana tihiin ciidankii dufcaddii labaad ee daraawiishta dowladda hirshabelle waa wada ognahay daraawiishta wax badan inay kaga duwan tahay ciidanka kale ee booliiska waayo booliiska sida hore loo sheegay oo taliyaha u sheegay wuxuu la falgalaa bulshada wuxuuna ka shaqeeyaa saldhigga iyo maxaa la yidhaahdaa bulshada ayuu u- ayuu u shaqeeyaa laakiin idinka waxaad ugu duwan tihiin waxaa wajahdaan cadowga waxaad tihiin dadkii ka qayb qaadan lahaa howlaha wanaagsan ee dib u xureynta ee maxaa la yidhahdaa argixisada loogu xureynayo dowladda hirshabeelle dhammaystirkeeda inaad ka qayb qaadataan ayaa tababarkan adag nila siinayaa waxaan rajeynayaa marka inaad u diyaar garowdaan inaad qayb lixaad leh aad ka qaadataan dib u xureynta deegaanada dowladda hirshabeelle ee ku dhiman nimanka argixisada ah idinka iyo deegaankiinana maxaa la yidhaahdaa aad si nabadgelyo ah ugu noolaataan shacabkiinana ay ugu noolaadaan si nabadgelyo ah taas inaad ka shaqaysaan waa ballan soo maa waa u dhaarateen soo maa insha allah een, een, hadduu ilaahay yidhaahdo dowladda hirshabeelle waxay la wareegi doontaa dhammaan xuquuqaadkiina qof kasta oo ka tirsan ciidankan insha allah waxaa loo dhammaystiri doonaa xuquuqaadkiisa ugu horeeya qalabkiisa iyo xuquuqda kale oo dowladda uu ku leeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudan saalax axmed jaamac ayaa kormeer shaqo ku tegay xarumaha wasaaradda amniga gudaha iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha isagoo oo u kuurgalaya habsami u socodka howlaha shaqo iyo adeegyada ay shacabka soomaaliyeed u hayaan ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa ka dhageystay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo hay-adda socdaalka ee uu kormeeray warbixino kala duwan oo la xiriira howlaha shaqo ee ay qaranka u hayaan gaar ahaan dhinacyada amniga iyo socdaalka mudan saalax ayaa ku bogaadiyey mas-uuliyiinta iyo howl wadeenada wasaaradda amniga gudaha iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda shaqooyinka ay dalka u hayaan waxa uuna kula dardaarmay in ay sii dardargeliyaan howlaha horyaala maadaama ay muhiim u yihiin amniga guud ee dalka guddiga arrimaha gudaha aqalka sare ayaa kulan loogu hadlayay xalinta colaadaha sokeeye la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka cabdisalaan juule ayaa warkan muqdisho kasoo diray guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta arrimaha federaalka iyo xiriirka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee aqalka sare ayaa waxa uu kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka kaalintooda ku aadan xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga colaadaha sokeeye iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dalka ay ka taagnaayeen colaado sokeeye gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha deeqa xasan xuseen senataro agaasimayaal odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog ahaa kulanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo sheekh cali wajiis ayaa kulanka ka hadlay iyaguna sheegay in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto dagaal beeleedyada dalka ka socda maanta waxaan u malaysaa waxaa dhacay iyo xaaladda socoto inay tahay mid gacanteennii ka wada baxday gacantii dhaqanka mid ka baxday mid gacantii dowladda ka baxday mid gaca- gacantii dadkii xalulxalliga oo caqdiga ahaa dadkii maskaxdooda wanaagsaneed mid ka baxday inay tahay waxaan u baahannaha inaan iska waraysanno shara ku yihiin alkala-u walmaau wannaar daaqa iyo biyaha iyo debka inay kala qaataan soomaaliya maanta waad ogtihiin tacaaliimta islaamka meel aan iska dhignay biyaha waa laisu diidaa oo la isla macabi karo daaqa waa laisku laynaa maxkamad shaqaynaysa iyo ciidamo wax soo qabanaayo dhowr jeer waa aragteen dad lagu tooganaayo inta la soo qabto xilga geedka lagu xidhaayo hooga waa lagu nastaa inkastoo weli awoodaha qabiilka lagu soo qabto awood dhexood soo qabanaysa aysan xoog badnayn qaar ka mid a odayaashii dhaqan ee madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay iskaashi ka imaada dowladda iyo dhanka odayaasha si loo soo afjaro colaadaha sokeeye iyo tanbeelaha ee dalka ka jirta guud ahaanba hadda wixii ka dambeeya waxaan ka codsanayaa anuu codka dhaqanka ku hadlaya aqalka sare in aanu nabadeynta isdhexgalka bulshada xiriirka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo wax kastoo khilaafaada oo saameynaya danaha dhaqandhaqaale siyaasad iyo bulsho ee qeybaha horumarinta ummadda soomaaliyeed in aanu ka wada shaqeynaan ka codsanayaa si hordhaca qalbigooda allaha isku soo celi ilaahay soomaali ha midey culayska iyo colaadaha allaha inaga kor qaado culayska iyo colaadaha allaha inaga kor qaado dowlad mida oo ismaqasho oo islaam ah oo adduunka meeshay ka joogto nabad noqoto oo barwaaqo noqoto allaha inaga dhigo inaynu maanta yacni maaragtaa dhiiggeenna maanta macnola'aan meel walba kaga daadanayo cadowgeennuna maanta uu tirinayo inoo tirinayo inta maalin walba inta baxday la tirinayo waxa weeye waa ayaan darro weeye ayaan darro weeye isku cafiyaan ee xabaddana dhulka iska dhigaan oo nabadgelyada ay qaataan baan u soo jeedinaynaa marka ugu horreysa waa baaq ugu horreysa taasaan soo jeedinaynaa gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha senator deeqo xasan xuseen oo soo xirtay kulanka ayaa sheegtay in guddiga iyo odayaasha dhaqanka ay ka xun yihiin dhiigga xaqdarada ah ee ka dhashay colaadaha dalka ka jira waxayna dalbanayaan in ay si deg deg ah loo joojiyo colaadaha ka socda guud ahaan dalka baahida jirta ee dib heshiisiineed odayaasha dhaqanka runtii waxaan ku ammaanayaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay ka tirsan yihiin in ay si dhow uga shaqeeyaan arrimaha dhammaan meel kastoo khilaaf ka jiro laakiin waxa maanta meesha ka soo baxda waxay tahay in ay u baahan tahay dib heshiisiintu miisaaniyad gaar ah waayo waxay noqotay maanta ishuuga magaala waddanka u baahan yahay ama baahida ugu badanoo dalka maanta qaba waxay noqotay dib heshiisiin waxaana ummadii isku timid odayaasha dhaqanka isku raaceen in loo baahan yahay dib heshiisiin dhab ah dib heshiisiintaasna waxay u baahan tahay mid guud inay noqoto oo dhammaan dalkao dhan laysaga yimaado oo madal dib heshiisiin la furo ay kasoo wada qayb galaan dhammaan dhaqanka duubabka marka waxaan ka aqbalnay odayaashii inaan arintii dib ugu noqono aana ka qayb galno dib heshiisiinta dalku u baahan yahay aan ka qayb galno ta siyaasadeed hadduu alla idmo intii aqalka uu karaankiisa uu yahay iyaguna ay garabkeena taagan yihiin hadduu alla idmo wax alla wixii deegaan walba sidii loogu bixi lahaa waxay u baahan tahay bajad waxay u baahan tahay abaabulnaana u baahan tahay waxay u baahan tahay wacyigelin dadkan in dhiigga daadanayo laga wacyigeliyo dadka hubka iskugu dhiibayo dadka iyagana in laga wacyigeliyo ugu dambeyn war murtiya dhowr qodob ka kooban ayaa laga soo saaray kulanka guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta arrimaha federaalka iyo xiriirka dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah ee aqalka sare iyo odayaasha dhaqanka waxa ay waxa ay ka waxa ay ka hadli waxay ka xun yihiin dhiigga xaqdarrada ah ee ka dhashay ee ka xiigga ee ka dhashay colaadaha dalka ka jira waxaan waxayna dalbanayaan in si deg deg ah loo joojiyo colaadaha ka socda guud ahaan gobollada soomaalidu ka degto geeska afrika misaylac raaskambooni raas casayr gobollada dhexe gobollada jubbooyinka iyo dhammaan meel kasta oo gacanka hadal colaadeed oo bulsho uu ka socdo in la joojiyo ayaa ka mid a qodobbada qodobka labaad sidoo kale guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta arrimaha gudaha federaalka iyo xiriirka daaxada federaalka iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxa ay caddaynayaan in dhaqannada xasaradaha ee ka socda goobaha kala duwan ee dalka ay aada iyo aada uga xun yihiin halka aad naga dhegaysanaysaana waa raydo jor markana warka dibadda maamulka los angeles ayaa xaalad caafimaad oo deg deg ah ku dhawaaqay sababo la xiriira tayada hawada oo aada u liidata iyadoo dabka ee qiiqa ay hareereeyeen aagaasi wahda caafimaadka los angeles ayaa war ay soo saartay ku dhawaaqday xaaladan iyadoo dabka iyo dabeelaha xoogan ay sii faafayaan kuwaasoo caafimaadka bulshada khatar geliyey sida ay waaxdu sheegtay maamulka ayaa intaa ku daray in dabka uu dadka deegaanka ka saaray guryahooda isagoo sidoo kale khalkhalgeliyey dadaalka kooxaha gargaarka ee dabdamiska dadka ayaa lagula taliyey inaysan guryahooda ka bixin daaqadaha iyo albaabadana ay xirtaan ayna isticmaalaan mukeyf akhyaartan dhegaysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa naga intaa cidduu warka iga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio johar sidaas iyo nabadgelyo